warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
jimco wanaagsan dhegeystayaal qodobada warkaada hornimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagua oo baaq u diray kenyaanka ku nool dalka angola ololaha talaalka jadeecada oo maanta laga daafuray ismaamulka gaarisa xildhibaan ka tirsan isbahaysiga mucaaradka azimiyo oo ka hadlay qorshe ay dowladda dhexe dabada uga riixaysa in mucaaradka xafiis gaarha loo furo soomaaliyana waxaan idiin haynaa mahad salaad oo amray in la baaro dilka taliyihii niisa ee gobolka gado oo qarax ku geeriyooday saakaaruurtii caalamkana waxaan idiin haynaa dowladaha sacuudiga iyo shiinaha oo gaari heshiis dhanka tamarta iyo difaaca waa jimca taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaiyo tobnaad ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay shan iyo tobanka bisha jamaadul awal ama bisha shanaad ee islaamka sanadka kun afar boqol afartan iyo afar kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliifa warkayda la socodsiinaya soona saaray ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gajagua ayaa ka codsaday kenyaanka ku sugan waddanka angola inay ka faa'iidaystaan fursadaha ganacsi ee ka jira dalka kuwaas oo aan laga faa'iidaysan mister gajagua ayaa xusay in dalka angola uu si weyn ugu tiirsan yahay cuntada laga keena qaaradaha kale ay tahay fursad maadaama ay kenya u dhowdahay cuntada angola waxaa laga keenaa dalka brazil waa inaan egnaa fursadaha ganacsi ee suurtagalka ah ayuu yidhi mister rigadi gajagua waxau intaasi ku dari in kenya diyaar u tahay in badeecadaha waddanka laga soo saara sida qudaarta ay u iibgeyso waddanka angola madaxweyne ku-xigeenka ayaa hadalkan jeediyey mar uu shalay la kulmay kenyaanka ku nool dalkaasi angola wuxuu sidoo kale xalay ka qayb galay shir madaxeedka tobnaad ee dalalka laisku yidhaahda african caribian iyo dalalka basifiga ee loo soo gaabiyo o i c s shirkan ayaa ka qabsoomay caasimadda luwanda ee angola dhanka kale mister gaadi gajagua ayaa sheegay in maamulka madaxweyne ruuto uu xilsaari doono safaaradaha dalka ku leeyahay dibadda si ay fursado ganacsi ugu raadiyaan dadka kenyaanka xitaa markay usii goynayaan dalka waxaa maanta ololaha talaalka jadeecada laga daafuray magaalada gaarisa iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socday dowladda dhexe ismaamulka gaarisa iyo saraakiil ka socotay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xaruurta unisef laanteeda kenya xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka iyo dalka peter tam peter tum aan irahde barasaabka ismaamulka gaarisa nadiif jaamac iyo ku-xigeenkiisa cabdi dhaqane ayaa dadka ugu baaqeen in caruurta laga talaalo cudurka jadeecada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Yule mtu anakuambia ukiwa vaccinated huwezi zaa, hiyo ni uongo mtu. Mimi pia nilipatiwa vaccination, mimi natoka upande ule wa Nandi. Wakati nilikuwa primary nikapatiwa vaccinations mara mbili, na wale watu wa umri wangu wakati huu bado wako na hiyo scar kwa mkono, lakini nataka kuwaambia saa hizi niko na watoto wengi na mimi na nami pia nangojea wajukuu hivi karibuni. Kwa hivyo msidanganywe kwamba ukishapatiwa hiyo chanjo huwezi zaa. Mimi mwenyewe nilichanjwa nimepata watoto.
waxaan horta waa waxaan naqaana waa cudurkaasoo aan wada garanayna haddaan nahay soomaali oo ilaa iyo ilmaha markay yar yihiin wuu nagu dhicaa wuu dhacaa wuu ku dhacaa waana laga kici jiray laakiin hadda daawadan in ma aragtay lagu kaalmeeyo ayaa hadda maanta loo fadhiya waa campaign macnaha oola weeyaan ilaa hadda wixii wuu sii kordhahayaa cudurihii baa sii badan ilaahay baa caafimaad haysta marka inaan maanta halkan waxaan u imaanay inaan kambaynkan halkan gaas laga bilaabo oo gaarisa baa maanta lagu lafgaranahayaa waddanka oo dhanba toddoba counties ayaa maaragtay maanta arrintan sidan loogu samaynayaa laakiin wasiira wasiiraddii waxay soo dirtay ninkan injineerga oo b s ka ah inuu anaga maanta gaarsa asaga meesha waddanka oo dhanba uu u matalo oo sidaa hawshan loo bilaabo marka sida la idiin sheegay waxaad ka warqabtiin weeyaan kambaynkaas wuu soconayaa muddadaa hadda meesha noo qoran oo bishan hadda maanta laga bilaabo ama muxuu ahaa ama berimin laga bilaabo ilaa iyo sideed iyo tobanka taariikhta ayay soconaysaa hanaga faa'iidaysto hooyooyinka ayaa waxaan leenahay soo baxa teendhooyin baa la dhisi doonaa oo dadka maaragtay takhaatiirta iyo naasiska iyo maaragtay kuwa kale ee howsha ka wada ay fadhiisan doonaan caruurta hala keeno oo talooyinka iyo meel kasta waa laga dhisi doonaa kadibna hoosha iyada waxay ka socotaaba ama ay ka socon jirtayba cishtaalaheena oo dhanba marka caruurta ha lagula dadaalo cudurkaas inuu xun yahay oo cudur dilaa ah waa la ogsoon yahay aan la dagaalano ilaahay baa caafimaadka haystaa laakiin maaragtay talaalkan waa muhim waxaa wey jadeeca jadeeca waa ogeysanaa soomaha he waxaa la rabaa ilmaha inay la jaanjeeyo soomaha canug kasta oo sagaal bilood dhan ilaa konton iyo ilaa shan sana wixii ka hoose jaanjadan ay ku dhacdo marka jaanjadaasna way bilaawani waxayna ka bilaawani halkan maanta wayna soconaysaa kambeyn gorooyinkaa la tegi doonaa sabcountiskaa la tegi locationaha la tegi sublocationmelskaa la tegi marka insha allahu tacaala marka aragtiin dhakhaatiirta oo imaanaysa oo socoto ilmaha ha loo soo bixiyo hala jaanjeeyo ma maqashay annaga soomaali wax badan aan ka hadalnaa jaanjooyinka waan ka cararnaa soo maha wax badan aan sheegnaa soo maha waan ugula yarayn rabaa iyo dhib fara badan aan ka sheegnaa waxa waxba kama jiro
weli dhegeystayaal qaybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka langaata ee ismaamulka nairobi felix edwor oo loo yaqaana jalango ayaa ku andacooday in maamulka madaxweynaha dalka william ruuto uu dabada ka riixayo in mucaaradka xafiis gaar ah loo furo mudanaha ayaa xuseen qorshaan la doonayay in lagu magac dilo hogaamiyaha isbahaysiga azmiyo la umoja wan kenya raila odinga waraysi uu siiyey telefishinka maxalliga ee sisden ayuu mister jalango sheegay in mucaaradka uusan doonaynin in dowladda ay xafiis u furto madaxweynaha dalka william ruuto ayaa dhowaan soo jeediyey in xafiis dowladeed mucaaradka loo furo waxaa soo jeedintan soo dhoweeyey xildhibaanada isbahaysiga talada waddanka haya ee kenya kwanza xildhibaanka laga soo doortay deegaanka lagaanta ayaa xusay in xafiis rasmi oo loo furo mucaaradka uusan wax badan ka qaban doonin kormeeridda howlaha dowladda ee u xil saaran yihiin mucaaradka booliska dalka ayaa ku booriyey haweeney laga duubay muuqaal iyadoo lagu dhibaateynayo goob ay ka shaqaynaysay inay cabasho rasmi ah ka gudbiso dhacdadan lagula kacay muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa laga dhex maqlayaa milkiilaha goob lagu caweeye oo u hanjabaya haweeneydan waxa uu milkiilaha ku hanjabayey inuu si toosa u wici karo madaxweynaha dalka william ruuto islamarkaana uu awood u leeyahay inuu haweeneyda tallaabo ka qaado haweeneyda ayaa dalbanaysay in la siiyo mushaarkeeda waaxda qaran ee adeega booliska dalka n b s ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay bilaabeen baaritaano ku aadan arrintan hase ahaatee aysan wax tallaabaha ka qaadi karin milkiilaha haddii aysan haweeneyda cabasho gudbin ku-xigeenka taliyaha guud ee booliska kenya nuur gaabo ayaa kula taliyey haweeneyda inay dacwad rasmi ah u gudbiso saldhig kastaoo boolis ah si tallaabada uga habboon u qaadaan falkan ayaa laga soo tabiyey magaalada kitangela ee ismaamulka ee kajiado muuqaalka ayaa waxaa aada uga carooday kenyaanka adeegsada baraha internetka oo ay bulshada ku wada xiriirto waxa ay booliska ka codsadeen inay arrintan gudagalaan islamarkaana ay tallaabo sharci ah ka qaadaan milkiilahaasi wakiilkii hore ee ismaamulka wajeer faaduuma geedi cali iyo lix qof oo kale ayaa golaha qaran ee xeerdejinta u ansixiyey inay ka mid noqdaan xubnaha guddiga qoondeynta dhaqliga ee c r e isbahaysiga talada dalka haya ee kenya kwanza waxaa guddigan ku matalaya benedict moasia mutiso yonas vincent kuko isabel nyambura wayaki iyo hadija nyagai juma waxaa dhanka mucaaradka azimiyo loomoja wen kenya matalaya wilfred koitamet george jalango indiwo iyo faduma geedi cali toddobada qof ayaa bishii hore laga soo dhaxushay boqol soddon iyo sagaal codsiyo soo dirsaday guddiga c r a ayaa qaabilsan bixinta talooyin lagu salayn karo in dowladda dhexe ee ismaamulada dalka ay si siman u qaybsadaan daqliga la aruuriyo toddobada qof ayaa bedeli doona xubnaha c r a ee uu muddo xileedkoodu ku eg yahay soddon iyo kowda bisha labay tobnaad ee sanadkan islamarkaana iyagana xafiiska ee si rasmi ay ula wareegi doonaan ama xilalkan loo dhaarin doona markay taariikhdu tahay ama kowda ama horaanta bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka madaxweynaha dalka oo xilli uu shalay ku sugnaayay warshadda sokorta soo saartay ee emimuyas ee ismaamulka kakameega ayaa arrimo badan oo la xiriira warshadaasi ka hadlay madaxweynaha ayaa xusay in dowladda ay maalgelin ku samayn doonto warshadaasi sokorta soo saarta oo sannadihii dambe aada waxyaabo badan laga musmaasuqay madaxweynaha oo arrimahan ka hadlayey ayaa waa hadalladiisii ka mid ahaa
tatizo kwa muda mrefu. Nilisimama hapa kwenu nikawaambia mambo ya Mumias tutatatua, na nimerudi hapa kuwaambia nyinyi, mimi nimesimama hapo, tutatatua. Tayari nitaitana na hawa viongozi. Kuna mambo nataka nipange kwanza na serikali kuu, alafu niunganishe na serikali ya kaunti alafu tuitane kama viongozi, kwa sababu hapa Mumias kwa muda mrefu tunatumia pesa ya serikali lete bilioni mbili lete bilioni moja tumeweka hapo karibu bilioni tano, lakini bado inafanya nini? Inakwama. Na pale Mumias kuna ardhi karibu nucleus karibu almost 15,000 ama ni eh? 8,000 hectares or acres? Hectares, I think so. I think it's 8,000 hectares. So it's more than so it's more than uh, 15,000 acres. Pale ni ardhi ya watu wa wa Kakamega, si ni kweli? Na hiyo ardhi inafaa ifaidi watu wa Kakamega, lakini kwa miaka yote tumekuwa na hiyo factory ya Mumias. Mbali na ajira, hakuna pesa ingine yote imepatikana kwa hiyo kampuni. Hatujajenga na hatujajenga barabara na pesa inatoka hapo, hatujasomesha watoto, hatujaweka mahali eh, ba- eh, eh, hospitali. Imekuwa tu ni mahali ya kuweka pesa ya serikali. Mimi nataka tutabadilisha. Kwanza nilisema ya kwamba madeni yote serikali ya Kenya italipa. ndio tuondoe kwanza shida ya madeni. We are going to pay the debt ya hiyo kampuni yenu na hata ile ya kule China ya Mzoya. Alafu jambo la pili, tutatafuta mwekezaji na tutakubaliana na yeye beforehand ya kwamba tunataka kila mwezi alipe watu ya Kakamega milioni mia moja every month. Mnanijua vizuri? wacha nirudie, nimesema hivi
Eh, madaxweynaha dalka ayaa ballanqaaday in maalgelin xooggan lagu samayn doono warshadda soo saarta sokorta ee mumias si loo nooleeyo waxa uu intaasii ku daray deymaha lagu leeyahay warshaddaasi ay dowladda mas-uuliyad ka saaran tahay islamarkaana ay deymahaasi bixin doonto
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi iyo soomaaliya taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee niisa maha- waa mahad maxamed salaad ayaa tacsi u diray qoyska qaraabada saraakiisha xubnaha hay-adda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo uu ka geeriyoodiyey cabdiraxmaan cabdulaahi loo yaqaana bakaal kooke oo ahaa taliyihii niisa ee gobolka gado kaasoo ku geeriyooday qarax ka dhacay duleedka degmada luuq bakaal wuu shahiiday isagoo xaq isagoo xaq ku taagan naftiisana u hibeeyey sidii dalka iyo dadka looga dulqaadi lahaay cadowga uu ku tilmaamay al-shabaab ayuu yidhi taliyaha niisa taliya mahad salaad ayaa amray qeybaha baarista ee aadda inay baaritaan dhab ah lagu sameeyo kiiska geerida ee taliya bakaal waxa uu sidoo kale sheegay in howlgallada dalka looga saarayo kooxda al-shabaab uusan joogsan doonin xanuun kastoo ay soo gaarta geesiyaasha u taagan difaaca dalka iyo dadka soomaaliyeed ayuu sii raaciyey isla dhegeystayaal qaybta wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya halkaasoo si diiran loogu soo dhoweeyey waxa uu ka qayb galayaa shirka dalalka carabta iyo shiinaha kaasoo looga hadli doono iskaashiga iyo horumarka wafdiga shiinaha ayaa la filayaa inay iyo aan idhaahda wafdiga shiinaha ayaa la filayaa in tobanaan heshiis iyo afgarad la seexdaan dalalka khaliijka iyo dalalka kale ee carabta kuwaasoo quseeya tamarta amniga iyo maalgashiga wadamada khaliijka carabta ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxay xoojinayeen xiriirka ay la leeyihiin shiinaha iyo ruushka xilli uu sii kordhayey shakiga gobolka ee ku aadan siday uga go-an tahay saaxiibka muhiimka ee dhanka ammaanka ee maraykanka u hayo gobolka ah, ama maraykanka u hayo gobolka dhankaasi oo wasiir aan idhaahdee wararka soomaaliya aynu ku guda jirnaaye dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in shakhsiyaad iyo shirkado uu ku socdo baaritaan la xiriira maalgelinta kooxda al-shabaab waxaa arrintan sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala xilli uu waraysi xalay siiyey telefishinka qaranka soomaaliyeed mar uu arrimahan ka hadleeyey cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
tallaabooyin la qaaday oo hadda gacanta lagu haya ayaa jira muxuu ahaa dad iyo shirakaad la daba socdo oo muxuu ahaa baaris ay ku socoto iyo iyo muxuu ahaa ayaa jirta Eh, kuwa la xanibay oo muxuu ahaa tallaabooyin sharci laga qaaday ayaa intaba jira Eh, shuruuc eh, qaarkoodna baarlamaanka ay hor yaalaan qaarna hore loo ansixiyey oo maaragtay muxuu ahaa la dhammaystiray oo maanta ugu dambeysay golaha wasiiradu qaarkeed ay mariyeen ayaa jira marka dagaalka lagula dagaalamayo dhaqaalaha khawaarijtu waa dagaal dheer oo maaragtay ka baaxad weyn howlahan kaleeto oo dhan oo laga yaabo in dariiqooyin iyo wadiiqooyin kala duwan ay khawaarijtu muxuu ahaa eh, isticmaalayeen laakiin runtii waxaan kuu sheegi karaa inuu si aad iyo aad u wanaagsan muxuu ahaa uu u socdo aanan rajaynayna insha allahu tacaala inuu dariiqaas muxuu ahaa sidaas uu ku dhammaado waxaan rajaynaynaa runtii ganacsatada soomaaliyeed qaybo badan oo ka mid ah waxay garab istaageen oo dhaqaale ay ku bixiyeen oo xoolahooda ay ku bixiyeen oo khatar ay u qaateen in ay garab istaagaan dagaalka maanta socda deegaano kala duwan ay joogaan intooda kaleetana insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay dhiiradaan yacni meesha eh, dadka soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ahaa ee beeraleyda ahaa ee dhulka baadiyaha ah ku noolaa ay muxuu ahaa inta aad aragta ay sameeyeen iyagoo awoodooda dhaqaale iyo dhinac kasta ay u- ay u dabacsan tahay ma jiro cudurdaar runtii maanta loo heli karo oo qofu u heli karo inuu khawaarij muxuu ahaa uu taakuleeyo mana jiro dood arrintaas ku saabsan ma jirto waana ku faraxsannahay runtii sida ay u socota arrintaas insha allahu tacaala dee go-aanka dowladduna waa meeshiisa dadka hadda loo muxuu ahaa daba socdo iyo kuwa baarista ku socoto iyo kuwa laga yaabo inay dembiyada noocaas oo kaleeta ku dhici doonaanna dadka soomaaliyeed way arki doonaan waad arkaysa maalmahan eh, howlaha ka socday maxkamadda ciidamada iyo dardargelinta ka socotay hadday ahaan lahayd kuwa qaadicu dariiqyada hadday ahaan lahayd kuwa iyaga oo dharka dowladda gashan eh, khawaarijta la shaqeeya oo ku dhex dhuunta oo maxkamadooyintooda muxuu ahaa maanta u dambeysay aad arkaysa inay niman militariga ka tirsanaan jireen maxkamadooda ay socotay haddaad ganacsado tahay iyo haddaad oday tahay iyo haddaad sheekh sheeganayso iyo haddaad wax kaleeto tahay nimanka dadkeenna sidaa u laynaya oo sidaa u ciqaabaya oo sidaa u dilaya meeshii madaxweynuhu sheegay ayaan ka joognaa oo ah shabaab waa kasoo horjeedaa waa la dagaalamaysaa intaa doonto dagaalka waa kuula ekaada meel baad leeda shabaab waa la jirtaa waa taageeraysaa intaa doonto taageeradaada iyo taakuladaadu ha la ekaato ciidamo ka wada tirsan kuwa daraawiishta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa barqadii maanta isirsaaseen khasaare geysatay ku dhex martay degmada eelwaaq ee gobolka gada ee koonfurta dalka soomaaliya warar kale helaya ayaa sheegaya in israasaaseynta ay timid kadib markii ciidamo ka wada tirsan jubbaland oo qaadayay mushaar uu muran soo kala dhex galay ama qaadanayay mushaar uu mudan- muran soo kala dhex galay kadib markii saraakiisha ciidamada ay damceen inay ciqaabaan askartii oo tira ahaan gaaray afar askari inta la xaqiijiyay hal askari ayaa ku dhintay isrsaaseynta ka dhacday degmada eelwaaq ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray sida ay sheegeen saraakiil ciidan ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa xiliyada qaarkood waxaa dhexmara dagaalo geysta khasaaro dhimashii dhaawac kuwaasoo inta badan ku yimaada muran soo kala dhexgalo qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeyey aan ka codsada maxamed cali madoobe inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
aad baad umahadsan tahay maxamed axmed khaliif sacuudi carabiya iyo shiinaha ayaa xaqiijiyey iskaashigooda ku aadan suuqa saliidda iyo mabaadiida inaan la faragelinin iyadoo safarka madaxweynaha shiinaha dalka ee dalka sacuudiga hadafkiisu yahay in la xoojiyo xiriirka labada dal tani ayaa ku soo aadaysa xilli xiriirka maraykanka iyo sacuudiga uu muuqdo midaan wanaagsaneyn madaxweynaha shiinaha xin shinping iyo boqorka sacuudiga boqor salmaan ayaa saxiixay heshiisyo taxana ah oo uu ka mid yahay in laga qaybgeliyo shir- shirkadda teknolojiyadda dalka shiinaha huawey bayaan ay si wada jira u soo saareen jimicihii labada dhinac waxay ku sheegeen inay si isweydeersadeen fikrado la xiriira siyaabaha lagu xoojin karo loona horumarin karo xiriir istiraatiijiyadeed oo dhammaystiran oo ka dhexeeya boqortooyada iyo shiinaha waxay sidoo kale ku nuuxnuucsadeen mabaadiidda madax bannaanida iyo faragelin la-aan iyadoo iyadoo caddaysanayaan muhiimaddu ay leedahay in xal nabadeed lagu lagu xaliyo khilaafka dalka ukraine madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in rabitaanka waddamada reer galbeedka ee ah inay sii wadaan xukunka masraxa adduunka ay kordhisay khatarta dagaalada putin ayaa xuseyn suurtagalnimada iskohorimaadka adduunka uu sii kordhayo tanina waa natiijada tooska ee iskudayga ay sameynayaan madaxda reer galbeedka si ay u ilaashadaan awoodooda siyaasadeed tan dhaqaale militari iyo fikradeed si kastoy noqotaba putin ayaa fariin muuqaala ka jeediyey shirka shirmadaxeedka wasiiradda gaashaandhigga ee ururka iskaashiga shangai iyo koox ka mid ah dalalkii hore ee sofyetka hogaamiyaha ruushka ayaa sheegay inay si urakaca u huriyaan dhibaatooyinka ayna sii qasayaan xaaladaha caalamka ka jira waxa uu sidoo kale ku eedeeyey reer galbeedka inay ka faa'iidaysanayaan ukrain oo ay dadkooda adeegsanayaan u adeegsadaan cadowga madfaca ee dagaalka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain warbixintaasi ayaa u dambeysay warkii caalamka aan dib idinkuga celiya maxamed
haatan haddii aan eega dhankaasi ciyaaraha koobka adduunka ayaa soo gaaray wareegga sideedaad ama kotafinalka ayagoon isugu soo hareen shan dool oo qaaradda yurub ah laba koonfurta amerika iyo hal wadan oo qaaradda afrika kaasoo ah morocco kuwaasoo ayadoona labadii dal ee ugu horreysay caawa ay wada ciyaari doonaan kulanka ugu horreeya ee koota finaalka waxaana macaawa wada ballansan kurweshiya brazil saacad ayadoona kulankan uu soo gali doono saacadda afrikada bare markay tahay lixda maqrinimo ayadoona lagu ciyaari doono garoonka education city stadium ee magaalada alrayaan ee dalka qatar waana kulan adag ay sugayaan mucaashiqiinta kubadda cagta kaasoo ah kurweshiya ee brazil kulanka kale ee xiga ee adag ee caawa la ciyaari doono waxaa wada ciyaaraya wadamada netherland iyo argentina waa kulan xiiso badan iyadoona wadanka messi uu rajeynayo in wadankiisa uu sanadkan ku hogaamiyo koobka adduunka ayaa maanta ka hor imaani doona xeeryaha mefis dhaba iyo fandhaig u dheelay liverpool kuwaasoo ka wada tirsan xulka netherland waana kulan xiiso badan netherland iyo argentina cayaartan ayaa soo gali doonta saacadda afrikada bari markay tahay tobanka ama afarta habeennimo ama tobanka habeennimo dhegeystayaal haatana fariinta wacyigelinta ee korona
haddii aad cudurka covid nneteen iskaga shakiso dadka kale ha dhexgelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari